Xilli Soomaaliya uusan ka baaqaday xilli roobaadka diirta markiiba meelo qaar iyo weliba lagu dareemahay saameynta iskuweeladii kumanaanta Soomaaliyeed dhiniyada biyo iyo walaasaaro ka beero maadaama roobka dadkiiyo ka tiirsanaa meelo hadda lagu dareemahay saameynta roob yaraanta iyo weliba ku mid ah degmada Xudur oo ku nooliina kumanaan dad danyar iyo hana bogtaale oo meelo shalgadisan ha ku bogtaalenga iyoona hadda wajahayaan dhibaatooyin shalgadisan oo dhiniga noole biyaradan ku horeyta gudoomiyaha degmada xudur eena doga magaalada madmalan emed iyo xubno ku dareerayaada maardo iyo booqasho ka seedan xarumaha biyo sida ceelalka biyaha laka dhaansadow sidii oon la dareeran xaalada biyari ee ku jarta deegaankaas sidoo kalena waliba iyo kormeerina kaamamka iyo ka jiraan dadka bogtaale oo shalgadisan oo ku nool ah deegaanada ka hareeraysan magaalada xudura oo hadda wajahayaan xaalad adaga kudhid markii roobka deerta baaqatay gudoomiyaha degmada xudur madmalan emed oo la hadlay warbaahinta kurid markii uusa kormeerka hadhamaasidii iyo waliba uusa ku warbiyey walyaabo uusa ka aragay iyo baahiyaadka meelasee ku jara uusa onanka baaqay hay-adaha samafalka in dadkaasi gargaar hala diirana si xaaladda iyan kusii dornaa
kaamunkia ka wareegohayna sarfi ee waylsone wakiilka hay-adaha maardo iyo alsocon way boogasho marane geeka dhinaca biyaha eelashiyo kaamunka baahayaa ku jaraysa anu hogaalangnagana warbixinadii horeyn biinisaleen ku dabajeytaangna barnaamijkaas ayaa ka dareerna way argaasan aniid maanta dhibaataysan biilaan yaa ku jarta deegaankan for example haate dhowr kaama marnay dhowr kaama eelagaadan dadyi dadyada dhibaataysango ee gargaaran baahango dhinaca biyahan iyana saasoo karo way bocsadaan marka heedaha dhammaanta wayba codsadaan in barnaamijyaas un horeeyaan gududbiini haddana hogaalan naga doonaan insha allah wakiilka iyo niil jare iyada hogaalan naga doonaan walaay baayaa ku jare kolley hasan deeri doonaan horeyna hasan deerin haddana hasan geysii doonaan insha allah arrintaasa ka jarna ka gudu jarna iyada anaga mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gobolka bokool ee koonfur galbeed soomaaliya weliba usa ku mid ee gobolada ka tiirsan roobabka baaqashada roobabka diirta dilaaha dhaafi iyo gugo oo laka obsan qaba intii yaraadan biyo la filahay iyo jilaalka hadii laka guda jira weliba intaas dhan abuurase jabi abaareed iyo sidoo kale in dadka wajahda biyaraan iyo raashin yaraan maadaama roobabkii iyo markaasi ka tiirsanayana meelo ku bahanga iyadoona xudur hadda ku noolina kumanaan qoysas meelo shalgadisan ha ka bogtaalenga